aaska wiilka dhallinyarada ahaa ay dileen booliiska kenya oo ka dhacay tuulada uu ku dhashay oo lagu magacaabo kakos ayaa mar kale dib u soo nooleeyey carada shacab kenyaan ah kadib markay arkeen jirdilka ay wiilkaas u geysteen booliiska dalkaas wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray albed ojuwanga ayaa waxaa markii hore aaskiisa xaadiray koox yar oo dad ah balse markii ay qoraxda soo baxday kumanaan qof ayaa kusoo qulqulay tuulada wiilkan lagu aasay kuwaas oo watay sawirada wiilkan dhallinyarada ah halka qaar kalena ay wateen fanaanado ay ku qoran yihiin hadallo ay ku cabirayaan shucuurtooda mid ka mid ah dhallinyarada kenya oo kasoo safray magaalada nairobi ee caasimada dalkaas si uu uga qayb galo aaska wiilkaas ayaa sheegay in geerida ojwanga ay tahay baaq loo jeedinayo dhallinyarada kenya si ay uga dhiidhiyaan ficilada wiilkaas lagu dilay meydka wiilkan kenyaanka ah ayaa yaalay qolka meydadka ee magaalada nairobi oo in ka badan boqol afartan mayl u jirta guriga qoyskiisa baaritaan dambe oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in wiilkaas uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray jirdilka ay u geysteen booliiska kenya geerida wiilkan ayaa sababtay mudaaharadyo looga soo horjeeday maamulka dalkaas kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ruux